أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxdii riddada dhulbub xooggan ay ka wado magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ururka shiiciga ah ee isugu yeera xisbullah ayaa xaqiijiyey geerida hogaamiye ka tirsan kooxdaas kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada dhexe iyo waxgaradka beesha gaaljecel ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe beesha hadamo oo qayb ka ah beelaha degaa wilaayada islaamiga bakool ayaa caleemo saaratay malaaqo cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay saddexda bisha jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda eridada dhulbaba xoogan ay ka wado magaalada caasimadda ee muqdisho haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare guddoomiyihii hore ee kooxda riddada ugu magacaawnaa magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan ayaa si weyn uga qayladhaamiyey burburin ay kooxda riddadu kula kacday warshad ku taalla magaalada muqdisho taasoo shaqaale fara badan ay kala soo bixi jireen masaariiftooda warshadan ayuu sheegay tarsan in loo burburiyey dano gaar ah iyo in dhulkii ay ku fadhiday koox ganacsato ah ay uga baahdeen inay ka dhigtaan baarkinka baabuurta kadibna lagu wareejiyey markii lacago fara badani ay u shubeen xasan sheekh maxamuud duufaantii ayaamaha ka socotay wadanka ee dhulka la burburinahaya ah ee ganacsato tuuga ah iyo ciidamo ay wataan iyo taliyo iyo gudoomiye degmo ayaa shacabkan u heshiiyey dhul afar booso ah oo kiiba labaatan shan iyo toban lagu dhuftay yahay oo ay warshad ku taallo warshadana ay ka shaqeeyaan afartan qof ay ka shaqayso oo ay ilmahooda ku biishaan ayaa maanta la burburiyey arrintan mudday socotay madaxweynaha ayaan fariin u f- u diray oo cod ah oon leeyahay madaxweynow ha la badbaadiyo warshadan baarkin bay u rabaan imagine afartan shaqaale ah oo soomaali ah oo ilmahooda ku biisha warshad in dana gaara ah loo burburiyo in baarkin isbitaalkaana baarkin u baahadoo nin ganacsataha ku jira shirkadda dhulka la siiyey oo loo baabi'inahayaa arrin qabata ma ah waxay ugu dhaheen shirkadda la siiye dhulka kow iyo toban milyan baan madaxweynaha u shubnay dhehen kow iyo labaatan milyan baa hala ka rabaa dhul afar boos oo kiiba yahay labaatan shan iyo toban lagu dhuftay ayay waxay dhaheen lixdan iyo shan kun ka bix halkii boosba lixdan iyo shan kun ka bix halkii boosba xageen ka keenayna ma dadkan dhacnaa murtadkan oo xilal kala duwan ka soo qabtay kooxda riddada soomaaliya islamarkaana soo noqday guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa sidoo kale sheegay inuu indhihiisa ku soo arkay dulmiga xarkaha goostay ee ka socda magaalada muqdisho waddankani ganacsato tuuga ah oon naxariis lahayn oon dadka u naxaynin oo horjir naxa aan lahayn xaaraan ku koray oo xaaraan ku bulaalay oo xaaraan ka dhargay keliyihii wada buurteen iyo wiil yaroo taliyo laga dhigay qabiil inta lagu soo qoray garaado uusan qaadi karin loo xiray dhulkii la jabinahayaba guddoomiyaha degmada hodan wuxuu ka qaataa waxaa la ii sheegay shan iyo toban dhulkan hadda weyn ee la burburiyo warshadan ay ku jirto in uu shan iyo toban bus boos ku leeyahay anuu meeshaan tegey hadal inaan duubaan damcay nin baa igu dhega telefoonkii igula dhega askari qorigii buu rabaa inuu igu dhufto madaxweynuhu aakhiradaada u baq aakhiradaada u baq adduun iska badaa waa laga tegi laakiin aakhiradaada u baq wallaahi iyo bilaahi waxa xamar ka socda wallaahi iyo bilaahi ciqaab baa ka dhalanaysa war dulmiga ka socda magaaladan ilaahay waa arkahayaa laakiin waa loo seeta dheeraynaha seeta dheeriis waaya laakiin wixii dhammaa dadkii daadiya oo ka baxa oo habeennimo katarbiil hala mariyo anigu waxaas waxaan u haystay riwaayad baan u haystay laakiin aniga indhahaygaan hadda kusoo arkay qayladhaantan tarsan ka soo yeertay ayaa imaanaysa xilli xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisu ay dardar xooggan geliyeen dhulboobka iyo barakicinta ay ka wadaan magaalada muqdisho islamarkaana ay sii laba jibaareen lacagaha baadda ah ee ay ka qaadayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho mahadsanida caliyare ururka shiiciga ah ee isugu yeera xisbullah ayaa xaqiijiyey geerida hogaamiye sare oo ka tirsan kooxdaasi xog dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa duqeyn maalintii shalay ahayd maamulka gumeystaha yuhuuddu ay ka geysteen magaalada bayruud ee caasimadda dalka lubnaan taasoo ay sheegeen in ay ku dileen hogaamiye ka tirsan ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah ururkan ayaa xaqiijiyey geerida abu cali oo ahaa hogaamiye ka tirsan kooxdooda goor dambe oo xalay kadib duqeyn dhanka cirka ah oo maamulka sahaynada yuhuudda ay ka fuliyeen guri ku yaala magaalada bayruud waxaa xusid mudan in mas-uulkan la beegsaday uu marar badan ka badbaaday iskudayo dil oo nafta lagu dhaafin rabay marka laga soo tago dhimashada abu cali iyo xubnaha kale ee ururka waxaa isa soo taraya khasaaraha ka dhashay duqeynta waxaana haatan tirada dhimashadu maraysa ugu yaraan shan ruux iyo dhaawacyada in ka badan shan iyo labaatan qof dhinaca kale baqdan xooggan ayaa soo food saartay maamulka sahaynada kadib dilka abu cali iyagoo ka cabsi qaba suurtagalnimada jawaab celin ka timaada ururka xisbullah isugu yeeraa kayaanka yuhuudda ayaa sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun afar labaatanka sidan oo kale magaalada bayruud duqeyn diyaareed ugu dilay hogaamiyihii ururkaasi ee ugu sarreeyey xasan nasrallah waxaana sahaynadu u muuqdaan kuwo ka hortegaya dhismaha kooxdan ay iiraan dacmiso iyaga oo kol hore sheegay in hubka laga dhigo oo ay noqdaan kuwa sacbooley ah kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada dhexe iyo waxgaradka beesha gaaljecel ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya cismaan axmed uubow diinta waa dardaarankeeda dabka saara diinka yeela ee dabka saara deebka yeela waa qayb ka mid ah kulamada wadatashiga ah ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay la yeelanayso qabaa'ilada ku dhaqan wilaayada dhowaan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada iyo qabiilka gaaljecel ayaa ka dhacay deegaan dhacaduleedka magaalada jilib kulanka oo ahaa mid wadatashi ah ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta deegaanka sar u qaadidda dacwada iyo kaalinta beesha gaaljecel kaga aadan jihaadka iyo arrimo kale oo fara badan ayaa lagaga hadlay muddadii uu socday kulanka gabagabada kulanka waxaa hadallo ka jeediyey waxgaradka qabiilka gaaljecel iyo mas-uuliyiinta wilaayada sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa markii uu kulanka soo dhammaaday wuxuu dardaaran u jeediyey kasoo qaybgalayaashii kulanka kaas oo dhinacyo badan daaranaa kulankan beesha gaaljecel iyo wilaayada jubbada dhexe u dhexeeya waa kulan wadatashi iyo isu khayr miirid iyo qaabkii aad u garab istaagi lahaydeen camalkan jihaadka iyo sidii ummaddan beeshan dacwada iyo diinka loo gaarsiin lahaa yaan ka tashanayn ilaahay yaa ku mahadsan subxaanah wa tacaala taladii iyo wixii aad naga sugayseen ee xaggeenna jiray iyo wixii idinka idinku jiran waad inoo sheegteen isfahan iyo wanaagna alxamdulilah way inoogu dhammaatay ilaahay yaa subxaanah wa tacaala ku mahadsanoo khayrka iyo wanaagga inoogu dhammeeyey waxaad ka mid tihiin beelaha muslimiinta ee gobollo badanoo soomaaliyeedna dega ilaahayna subxaanah wa tacaala deeq dadeed iyo mid duunyaba ilahay ugu nimceeyaatiin inaad ilaahay nicmadaas uga mahad celisaan horta waan idinku baraarujinaya waxaan kaloo rabaa inaan idinku baraarujiyo midnimada inaad ku dadaashaan oo dadku markay midaysan yihiin iyo islaamkana wax u taraan iyaguna wax isu taraan marka khilaafku waa shar khilaafka inaad iska ilaalisaan midnimada aad ku dadaashaan islaamka iyo muslimiintan aad garab istaagtaan waana wasiyadii ilaahay uu inoo dardaarmay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu intaasi kadib qaar ka mid a waxgaradka gaaljecel ayaa dhankooda ka hadlay kulankii ay la yeesheen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ilaaha mahadnaa iskale maanta kulanka aanta ugu kulangnay kulan wada tashi eh annagoo ku tashanayna walaayada gobolka jubbada dhexa iyo beesha gaaljecel ku kulantay danaha islaamka laga shaqeeya diris wanaag la suubaya saaka cidda tanaha aan ka tashanna intaas intaasaa nooga soo baxday insha allah waana isku fahnay kulun wilaayada iyo beesha gaaljecel wilaayada jubbada u socday doorona ay barbar socotay ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey halkan annagoo ka lahaynay dana badan oo qabiilka baahidiisa e in badan wixii annaga aan ka rabnayna waan ka helnay ilaahay khayr ha siiyo allaha ciseeyo cadowgana allaha naga jibiyo biidni illaahi alkariim waxaa kaloo nagula buraarujiyey annaguna horey aan ugu taagneen gaalada inaan mid u ahaana naf iyo maal aan wilaayada islaamka la garab istaagno haddii ilaahay yidhaahdo taasna waan go'aankeeda waan la qaadannay insha allaahu biidni illaahi alkariim horeaan babeecay ula galnay in ilaahay idinkiis cadowga aan diyaar u nahay inaan la xurayno oo naf i maalba aan ku garab istaagna insha allaahu biidni illaahi alkariim kulun walatashi ah beesha gaaljecel iyo walaayada jubbada dhexe ku dhex maray shirkaas wuxuu ku soo gebagaboobey si hididiili leh wanaagsan sharaf leh qaymo leh wadatashi wanaagsanna haas ku soo gebagaboobey annagoo beesha gaaljecel leh walaayadayni annaga waxaan isku afgarannay inaan jihaadka geeska afrika aan naf iyo maal ku bixinno ee wiil iyo gabar loo kala haran gaalada xumoo qurunka ah soo duqaysay jamaama dhammaan beesha gaaljecel waxay u tafaxeedatay ama ay u guntutay in si oo xooga ay uga hor tagta si aan mataqaanaa waxaa lagu tashtay waa mujaahidiintii katiibadii sheekh xasan barsane waxay wicidi jaratay ha loo sheega axmed madoobe inaan kugu soo soconno annagoo beesha gaaljecel dhammaan saqiir iyo kabiir waxaan ku tashannay jihaadkaas inaan naf iyo maal ku bixino wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulan wadatashi oo ka dhacay duleedka degmada jirib gaar ahaan tuulada qudus ee ay degtaa beesha gaaljecel kulankaasi wuxuu- waxaa loogu tashaday walaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo beesha gaaljecel ayaa ku wada tashaday waxayna u wada tashadeen sida jihaadka loo dardargerin lahaa wayna isla qaateen intaas kadib beesha waxaa kaloo qaadatay islaamka inay deris wanaag kula noolaato dadka deriska la'ah inay deris wanaag kula noolaato beelaha muslimiinta walaalaha jihaadkana xibinta iyo faquurka meesha ugu aadan inay ka qabato beesha ayay ballan qaaday qabiilkana inuu de- jihaadka barbar istaagu qaatay dabka saara deebka yeela diinta waa dardaarankeeda duubnadaana deeqda intiin gaal dilnaa dagno isku duubnadaana deeqda intii gaaldindhaa dagnooe beesha hadamo oo ka mid ah beelaha hadigaha wilaayadda islaamiga bakool ayaa caleemo saaratay malaaq cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan oo wilaayadaas sida uu ku warramayo cabdiqani maxamed munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada abakool ayay beesha hadame oo ka mid ah beelaha muslimiinta ee degaa wilaayada abakool waxay ku dooratay malaaq cusub oo beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka xafladda oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay waxay si gaar ah kaga dhacday howlka xafladaha ee magaalada waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada abakool salaadiinta wilaayada culimaa udiin ganacsato iyo qeybaha kale ee bulshada waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay suldaanka guud ee beesha hadame suldaan maxamed xasan bunow isagoona beeshiisa kula dardaarmay in malaaqa cusub ee ay dooratay si wanaagsan ula shaqeeyaan waxgaradkii hadama odayaalkii hadama samuwaafaga e mukhaalafanka jarna shaqsa shaqsa mudalin warsa usi banaanka asaaren ma walaan dooratan kasaw maana hadama maysin dardaarmey lankan ani imetele maana wilaayada islaamiga bokool hadama ani igmetelahay maqaamkii ani roog yasiin roog may usiina hoolisata ini madnama hadama masaale hadama adduunyi aakhira kutaabkan ilaahay uska hogaami yaa usiina liin dooradi taas garabshay ka etiina shambara mayl warsaday dheer shambara baalka biireebay waler hadii berka on istajeed intaasi kadib waxaa dhankooda si weyn usoo dhoweeyey malaaqa cusub sidoo kalena ballanqaaday inay la shaqeyn doonaan nabadoonada beesha hadame ilaahay subxaana wa tacaala baa ka mahadsan ilaahay baan in fududaay malaagaas oo dheeraw magaaji ee maadker imid garaar yaa dooran hadduun erna beele reer hadam ilaahay baa ka mahadsan ee hadduun erna ee samadoomadii oo beelan reer hadama ilaahay idin shay iyada aan ka farahasangna uni afkayn ha ka doorani ee laanwidaay kayn haay oolba wada shaqeyn noo dhexeeya haay haddan ilaahay idin shay ee maa in la surugnaa inuun la shaqeyn ilaahay ka mahadsan malaag haka dhawaaw manaha yani mas-uuliyadii lakiin doordi haka dhawaaw adoo sharaega islaamka inay hukumaas fadhagaayno yaa saasaay ilaahay baa ka mahadsan jazaakum allahu kheer waliba la haynay suldaana la haynay beelweynta reer hadama geedka walgorod ee ilaahay subxaana wa tacaala niin fududaay lankaasa dooranay ilaahay kataabshaynii hogaamiyaw lanka la erhaw maadkir imid garaar la erhaw horaagna adla shaqayaani ilaahay kataabshay ka walaalowni mas-uuliyaduuna umatik hogaamiyaani kataabkii sunnadna masalma hayti waliba uniina ballan qaadnay ime ilaahay kataabshay ilaahay uniuna hatana kala shaqayn usinanii hogaamiy alxamdulilah ilaahay ka mahadsan barnaamijkaasayna ilaahay subxaana wa tacaala nii guulay may baana laka dooraday ee malaag maadkarimid garaar oo markii horeba malaag layhaay se la dareemow beelwiinta reer hadama beelkumadaya markii horeba odayan haay haddana geeka ilaahay subxaana wa tacaala waa ka mahadsana may baan dooranay ini haddii una ana beelwiinta reer hadama bakool deganayd inagise malaag aynan nagada oon dooran
malaaq madkeer garaar oo ah malaaqa cusub ee ay beesha hadame u dooratay wakiilka wilaayada bakool oo dhankiisa kelimad la siiyey ayaa beeshiisa ka codsaday inay kula shaqeeyaan wanaagga iyo horumarka kitaabka allah tan kale walaalayaal warkaya kan lisli dheega iyo lankala magadhowahaaya maadkala midgaraarliya aha geeka walili ing magacaaway sahotunba horlin sheegay aha wakiilkii gobolka bokool wakiilka haada fadi suldaanbuna unla sheegay ay fadiyal iin dooradi ee dadka malhayinku dhabiine malayin dooran walaan dadku kukuroona malhayinku dhabiine waafajiin allaha ilaahay hay waafaji maysinku odsaday bani aadanga ahaa gefeey weliba kan liidado ahaa isin ha i doorateena dadkaha oo dhabiideena bani aadanka kaniha shagay iyo maamulaha ka jaraay walmantoosiyaw weli jeeba gefe anili ingnastoohoy ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey munaasabadda wuxuuna si gaar ah ula dardaarmay malaaqa cusub ee ay dooratay beesha hadame aw malaag dolka adaga doordi odalkiin doori in adag nahriista adag nuglaata adag unturta masaalixdiyo idanoojo aakhara iyo tan adduunyaba adag kashagayd waxyaabaha lakiin doordiya kumid ata mas-uuliyaddaas ilaahay unku obsoy cadaalad nagoy allah subxaana wa tacaala mayba amarayn allah yamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ammaanada adalkiin dhiibi mas-uuliyadda adalka saari gudoy anka takrafalloy insha allahu tacaala qodobka kalmay waa cadaalad nagoy lan caadil ah imaamun caadil todobada qof oo maalinta qiyaama hoos injarna ilaahay hoos yay harsadaayaan may kumid aha imaamun caadila kumid ah cadaalad ilaahay kiiwaal cadaaladda ka dadaal may kaloo kii kala dardaarmaana insha allahu tacaala umutun geelka mayba cadowa lata jihaada laga jara gaali wadanka ka duuli si adaba in sheegda insha allahu tacaala ma in baahagna in umutaas cadowje la tuso insha allahu tacaala hadaba gordaase dagaalan kala jarte dagaalkaasu sugaay jihaadka meeli maraay in lasii lama jibaaro dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale beelweynta jilible ah ee degtaa wilaayada islaamiga ah ee bokool ay dooratay malaaq ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanida cabdiqani horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan faahfaahinta warkani waxa ay noo hayaa walaalka cabdiqaadir maxamed rabaani oo warbixintan ka diyaariyey degmadaasi
alxamdu lilaah allah ayaa ku mahadsan oo si nabadgelyo ah halkan inagu soo gaarsiiyey waa degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan halkan aan haatan dhex marayana waa suuqa magaalada xilli habeen ah ayaan soo galay magaalada waxaa furan goobaha ganacsiga noocyadiisa kala duwan dadku si nabadgelyo ah ayay ku ganacsanayaan wadooyinka ayay ugu mushaaxayaan iyo sidoo kale xaafadaha oo ay dadku ku dareemayaan neecaw qabow iyo nasri oo ay haystaan taas oo uu allah makansiiyey in muddo ahba nicmaduna ku shukrin ayay u baahan tahay iyo in allaah looga mahadceliyo alxamdu lilaah washukru lilaah intaas kadib waxaa ii suura gashay in aan mikrofoonka la dhex qaado qaybaha kala duwan ee ganacsatada anigoo oo ku booqday goobahooda ganacsi waxaan soo gelayaa maqaaxi si aan oga cunteeyo kadibna goobaha kale ee ganacsiga ayaan booqan doonaa ila socda insha allah
magacayda cabdifra cabdi ka hor magaalada waxaa nooga warantaa bal ganacsigeeda waa sidee iyo xaaladeeda nooga sheekee ganacsigeeda aad aad u sumcay maasha allah
adiga hadda xaggee joogtaa aan buu aqab faka waa meherada aa ka shaqeynaysa waa maxay maaradda baar la beelo allah maxaa la yidhahdaa baar la beelo baar la beelo haa marka maxaa laga wadaa maxaa la wadaa macnaha beelo waa kasoo dhawaad camal haa waa maqaaxi haa haye faka maasha allah marka cuntooyin maxaa ku diyaarsaan marka cuntooyin muufa muuf bireed macnaha muuf bireed sawaayid muuf tanaar baasto biriis hilib geel ari wax walba loo qora maasha allah cunooyinka wadanka xagga hilib kale ma haysaan mise waxyaabaha kale wadaniga uu ku jiraayo oo cuntadii kale caadiga aheed sida digirtii waxyaabihii kale waxaasoo dhan maa laga helaa sidii baalka cambuulada oo kale baalkan salbugtadii qamidii wax walba laga helaa wax dhan waa diyaar haa halkaas maasha allah marka iyadoo habeen ay tahay ganacsanaysaan xaaladda amniga ka waran oo amni aad aad us wacay maasha allah ilaahay baa noo gargaar maasha allah maamul islaami waxaa leedihin kor allah u qaada
sidoo kale waxaan sii galayaa mid ka mid a carwooyinka milkiilaha carwadan ayaan la sheekaystay waxaan wax ka weydiiyey siday u ganacsanayaan iyo horumarka ganacsi ee uu keysanayo amniga maasha allah ganacsigana aad iyo aad way u socdaa magaaladana horumar iyo waxay ku socotaa iyo maaragtay ii sheeg ganacsi amni ahaan amniga ku shaqaysanaysaan ka waran iyo fursadda ganacsi ee aad samaynaysaan maasha allah waa amniga oo maaragtay ii sheeg oo magaalada waa amni wanaagsan maaragtay ii sheeg goobaha cadowga oo ka taliya iyo markaa fiirisa walaayaadka maasha allah inta meelaha walaayaadka ay ka taliyaan maasha allah waa meel amni leh oo habeenkii waqti alaal waqtiga rabta aa socon karta waqti alaal waqtiga rabta aa ganacsan karta oo maaragtay ii sheeg cid adiga maanta aad ka baqaysa aysi jirin oo alla ahayn oo maaragtay ii sheeg maanta haddaa dukaankaada asoosaan u furan aa ka tagta qofka macnaha waa istaagaya hadduu qof waaya gudaha soo galaa hadduu qof uuna ku jirin oo waaya banaanka u baxaa waxaasna waxaa keenaya amniga keena inaa habeen shaqaysataan arrintaas ka waran horta ganacsiga magaalada maasha allah ilaa iyo afar saac afar saac bar ayaa lagu gaaraa xiliga oo iidahoo kale anaa hadda carwooyinana xili iidahoo kale waxaa lagu gaaraa lix saac lix saac bar ilaa iyo adig shan saac wixii ka dambeeya waa la gaaraa
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jiraa qaybihii booqashada ee aan ku sameynaya goobaha ganacsiga degmada bog aqableh gaar ahaan suuqa weyn ee magaalada markan waxaan soo gelayaa mid ka mid a goobaha caafimaadka gaar ahaan waa farmashi farmashiga ayaan kula kulmay dhakhtarka jooga assalaamu calaykum
alxamdulilah suma alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan haddaad iga weydiisay xagga amniga soo jiidka habeenka magaalada wada shaqaynta alxamdulilah ilaah baa noo gargaaray aad iyo aad ayaan u fiicannahay khaasatan aniga haddii aan mataqaanaa ka hadlan degmada boqa qable farmashiyaasha waxaan ka mid ahay oo soo jeedka habeenka ku qoran ilaa uu nalka qariiban uu soo dhowaado intaasi ma artay waa soo jeedaa amnigaan haysanaa istiqraaraan haysanaa falilaahi alxamdu ilaaha ku mahadsan suma waxaa ku mahadsan walaalaha islaamka ah oo u taagan har iyo habeen inay ummadda muslimiinta ah oo walaalahooda ay mataqaanaa wax alla wixii dhibaato ah ay ka hor istaagaan dhiigooda ay ku bixinayeen ayaa ku mahadsan alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah marka isbedel xagga ganacsiga ma dareemaysaan iyo horumar maadaama ammaan aad hesheen
horta sidiisaba ganacsiga wuxuu ku xiran yahay amniga amniga iyo istiqraarka filah alxamd hadduu ilaahayna siiyey ganacsiga inkastoo waqtiga xoogaa roobabka ay naga soo dahayn oo kuleel yar iska jiro haddana alxamdulilah isbedel aad iyo aad weyn ayaan dareemaynaa maadaama amni aa haysatid xilliga aa rabtid aa ka hooyin kartid magaalada xilliga aa rabtid aa furin kartid wax ilaahay ma ogaa cid kale aa ka baqaynin ganacsigana aad iyo aad horumar fiican ayaan mataqaanaa aan ka aragnay taasna waxaa ku mahadsan ilaahay suma waxaa ku mahadsan mujaahidiinta sababtoo haddayna amni haysanin maqribkii hadda meelaha oo cadowga ay joogaan habeenkii lama ganacsado sababtoo ah waxaa laga yaabaaba caawa in goobtaada lagugu yimaado wixii maanta dhan shaqaynaysa lagaa qaato marka alxamdulilah ilaah ku mahadsan intaas amni fiican ayaan haysanaa waa shaqaysanaa horumar fiican haysanaa xagga ganacsigeena alxamdulilah ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu iska raaciyo roobkan naga soo dahayna ilaahay uuna siiyo si aan kusii helno ganacsigeena horumar iyo barwaaqo
inkastoo ay ugu dambeysay suuqan in aan soo dhex maro wax ka badan afar sannadood haddana waxa aan dareemayaa isbeddel waxaa soo kordhay dhismooyin cusub sida aargada magaalada iyo goobo ganacsi oo badan kuwaas oo qayb ka ah horumarka iyo isbeddelka ganacsi ee ay samaynayso degmada buqa qabla wilaayada islaamiga hiiraan cabdulqaadir maxamed idaacadda islaamiga al'andalus faras magaalaha buqa qable wilaayada islaamiga hiiraan aad baad u mahadsantahay alakha rabaani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu